konton arday oo baratay Qur'aanka Kariimka iyo maadada Carabiga islamarkaana ka aflaxday. Machadka Rayaadul Qur'aan ayaa munaasabad qalinjebin ah lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabada ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka machadka, culimooyin, macalimiin, waalidiin, dhalinyaro iyo ardayda loo qabtay munaasabada. Maamulaha Machadka Rayaadul Qur'aan Ustaad Cabdicasiis Sheekh Muuse Xasan ayaa ka warbixiyay ujeedka loo qabtay munaasabada.
ardayda maantay gaartay qaybo ka mid ah riyooyinkoodii kuwaas oo isugu jira kuwa dhammaystay qur-aanka kariimka iyo kuwa dhammaystay akhriska iyo qur-aanka waxaan rajaynaynaa oo ilaahay aan ka baryaynaa qaybaha u dhiman inuu dhammaystiri doono ay ku geli geli doonaan waalidkooda iyo macalimiintooda Qaar ka mid ah marti sharafta kasoo qayb gashay munaasabada ayaa bogaadiyey iyagoo ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan Qur'aanka Kariimka.
waxaan jeclahay aniga dadka qur-aanka bartay iyo dadka qur-aanka baran jeclahay maadaama sidaa ay tahay waxaan rabaa dadka ahlul qur'aanka ah ixtiraamkooda diinta maxay ka tiri inaan laba kelimaan ka dhahan rabaa Een, dadka ixtiraamkooda markaan ku hormaro allah subxaanahu wa tacaala ha ixtiraamay qofka qur-aanka bartay xifdiyey allah subxaanahu wa tacaala ha ixtiraamay horta qalbigiisa ilaahay subxaana wa tacaala ah oo aada doortay wuxuuna u doortay allah subxaana wa tacaala kalaamkiisa inuu dhex dhigo waa inaa ogaadaa marka qof kasta ee qur-aan xifdiyey ama raba inuu xifdiyo qofka qur-aanka xifdinaya iskama xifdin kara hadduusan ilaahay subxaana wa tacaala uusan dooran waxay tahay inaan xisiyan waa macnawiyan qur-aanka u xifdin si muuqato oo markaa la taaban karo iyo si qarsoon intaba inaan u xifdino oon macaanidiisa fahno qur-aankuna waa mucjiza khaalida ilaa yowmi alqiyaama mucjiza waaraysa waalidka iyo macallimiinta inta waxaan leeyahay shar niyadda hala wanaajiyo markii niyadda ay wanaagsanaato ardaygan walow bacdi xinaba qur-aanka ha dhamay degdegta badan oo hadda soo korortay cunuga laba sano qur-aanka ugu dhammeeyaan rabnaa iyo waa fikrado aada u hooseeya Dufcadan waa dufcadii shanaad ee ka aflaxday Machadka Rayaadul Qur'aan tan iyo markii la aasaasay.